بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda lixdanaad ee suurat nuur waxaanu ku joogaa aayadda labaatanaad ee suurat lfurqaan aayaadka aynu caawa dhiganayno mawaadiic mawaadiicda muhimkee ay ka hadleen waxaa ka mid ah takhfiifu axkaami alxijaabi cala alqawaacidi min annisaa axkaamtii xijaabka in loo fududeeyey haweenka da-da ah ee guurka ka fadhiistay een rajo iyo damc ka qabin waalqawaacidu min annisaa'i allatii laa yarjuuna nikaaxan falaysa calayhina junaaxun an yadacna hiyaabahun waxaa kale oo ka mid ah mawaadiicda casharku uu ka waramayo bacdu aadaabi alakli min albuyuud aadaabta guryaha wax looga cuno wax ka mida ayaa ay tilmaamayaan aayaadka aynu dhiganayno waxaa kaloo ka mid a mowduucaadka dersiga aadaabu lmu'miniina fii mucaamalatihim maca rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam aadaabta iyo akhlaaqda ay mu'miniintu kula dhaqmayaan rasuulkooda muxameda calayhi afdalu salaati wassalaam waxaa kaloo ka mid ah maqaasida iyo mawaadiicda muhimka ee aayaadku ay tilmaameen cumuumu mulki illaahi caza wajal wa cilmihi wa qudratih ilaahay lahaanshihiisa iyo mulkigiisa caamnimada uu caam yahay iyo caamnimada ogaalkiisa iyo awooddiisuba ay caam tahay oo wax walba ay gaadhay suurat lfurqaan bilowgeeda rabbi wuxuu ku tilmaamay alqur'aanu wa muhimatuh qur-aanka sharafta badan iyo muhimadda uu leeyahay waxaa kaloo aayaadka bilowga suuratu lfurqaan ay tilmaameen alraddu cala almushrikiina fii tacnihim fi lwaxdaaniyati waalqur'aani waalrasuul calayhi asalaatu wassalaam celinta lagu celiyey lagu radiyey laguna inkiray mushrikiinta wax ka sheegidda ay wax ka sheegeen kelinimada rabbi iyo runnimada risaalada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo xaqnimada qur-aanka waxaa kaloo aayaadku ay ka warameen inkaaru lmushrikiina lilbacthi wa jazaauhum yowma alqiyaama inkiridda ay gaalo iyo mushrikiin inkireen ee ay beeniyeen bachiga iyo isa soo bixinta dambe iyo abaalmarinta la marinayo maalinta qiyaamaha waxaa kaloo aayaadku ay ka warameen jazaau lmuttaqiin abaalmarinta wanaagsan ee mutaqiinta la marinayo maalinta qiyaame allah waxau ihi subxaanah waalqawaacidu min annisaai alatii laa yarjuuna nikaaxan falaysa calayhina junaaxun an yadacna hiyaabahuna gayra mutabarijaatin biziinah wa an yastacfifna khayru lahuna wallahu samiicun caliim allah waxau ihi subxaanahu wa tacaala waalqawaacidu haweenkii ka fadhiistay guurka waa jamcu qaacid waana kuwa sunno goyska ah ama caadadu ka go-day ee dhalma daayey ee aan damac guur ku jirin iyagana aan la damcayn culimmadu waxay yidhaahdaan laa tashtahi walaa tushtaha iyadu wax ma doonayso oo rabitaan rag waa ka dhammaaday iyadana cidi damci maysoo la daymoon maayo waa qof waxa weeyaan gabow gaadhay oo waxa weeyaan guurkii ka rajo beeshay allah waxau ihi waalqawaacidu haweenkii guurka ka fadhiistay ee macnaha dee ka quustay guur ee damac iyo doonisra ka dhammaatay kuwaasoo min annisaa'i haweenkii ka mid ah allaatii haweenkaasoo laa yarjuuna aan rajaynayn nikaaxan guur wax doonis iyo rabitaan rag aanay ku hadhin falaysa calayhina korkooda ma aha nin junaaxun dembi an yadacna fii an yadacna inay iska dhigaan dembi kuma saaro oo ku dembaabi maayaan hiyaabahunna dharkoodii ama maryahoodii waaweynaa oo jalaabiibta looga jeedo hayra mutabarrijaatin qurux kuwa muujinaya kayrkood xaal ay yihiin ama hayra mutabarijaatin ay hayra mudhiraatin kuwa muujinaya kayrkood xaal ay yihiin biziinatin qurux yacnii qurux qurux qarsoon kuwa bannaanka u soo bixinaya oo muujinaya iyagoon ahayn oo aan quruxdii muujinayn wa an yastacfifna inay dhowrsoonaadaan oo jilbaabkooda iska haystaan oo waxba aanay iska dhigin ayaa khayrun u khayr badan lahunna iyaga wallaahu allana samiicun kii maqal badan weeye caliimun ee ogaal badan aayaddan xukumkay ka hadlaysaa waxa weeye haweenkaa gaboobay in jalaabiibtii laga fudaydiyey oo haweenka muslimaadka ah ilaahay waxa uu ku waajibiyey jalaabiib korkooda inay ku qariyaan yaa ayuha الnabiyu qul liأزwaajika وbanaatika وnisaaءi اlmuؤminiina yudniina عalayhina min jalaabiibihin dalika adnىa an yucrafna falaa yu'dayn wakana allahu gafuura raxiima allah waxa uu aayaddaa ku yidhi nebi allow waxaad haweenkaaga daahiraadkee sharafta badan ku tidhaahdaa iyo hablahaaga sharafta badan iyo haweenka mu'miniinta oo dhan waa caam kulligood waxaad ku tidhaahdaa yudniina calayhinna min jalaabiibihin ay liyudniina calayhinna min jalaabiibihin korkooda ha ku raariciyaan oo ha ku sii daayaan ama ha ku asturaan jalaabiibtooda daalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn jalaabiibtaa jidhkooda inay ku asturaan baa ugu dhowaansha badan in la garto inay yihiin dumar dhowrsoon oo aan la dhibin wa kaana allaahu gafuuran raxiima ilaahayna wuxuu ahaaday mid dembi dhaafis badan oo addoommadiisa u naxariis badan haadihi alaaya nebi muxamed ayaa amar la siiyey amarka waxa uu ka bilaabay ubadkiisa iyo ooridiisa oo haweenkii sharafta badnaa ee ummahaatulmu'miniin ayaa laga bilaabay hablihii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa lagu xiji siiyey waxaa loogu dambeysiiyey wa nisaa'i lmu'miniin oo caam ah waxay culimmadu yidhaahdeen waxaa soo gelaysa markaa wa nisaa'i lmu'miniin kullu mu'minatin billaahi wa rasuulih kaafiradunbaa halkaa ka baxaysa gabadh kasta oo rabbi iyo rasuulkiisa rumaysay waxay soo gelaysaa wa nisaa'i lmu'miniina waa caam waxaa la amray waa jalaabiibta inay jidhkooda huwiyaan jilbaabka culimmadu waxay ku tilmaameen gabadhu maryaha ay sidataa waa laba maryaha hoose ee quruxda hoose qarinaya oo dharkii hoose ee shalmadii iyo diracii iyo malkhabadii iyo waxyaabihii la midka ahaa waa maryo hoose oo dee quruxda hoose asturaya dharkaa hoose caadiga ah markay xidhato marada intaaba ka wada sarraysee dusha ay isaga soo dadaysa madax iyo mijaba ee shuruudda ay culimmadu u dhigeen sideedda ah inay noqoto maro jidhkao dhan wada qarinaysa inay noqoto maro ka ballaadhan oon jidhka haysan inay noqoto maro qara leh oon khafiif la yska dhexarkaya ahayn inay noqoto maro aan shabahayn tii ragga iyo tii dumarka gaalada toona dharkooda gaagaaban ama kuwa ragga inaanay naf ahaanteeda qurux indhaha soo jiidanaysa u noqon inaanay noqon maro ay ku soo caan baxayso oo dadka kale ay kaga duwan taho thawbu shuhra inaanay noqon maro lasoo cadriyey oo udgoon iyo wax lamida lagu buufiyey marada shuruudda dhammayska tiran leh ee dharkan hoose ka sarraysa ayaa lagu magacaabaa jilbaab kaasaa haweenka mu'miniinta dhammaantood la amray korkooda inay ku dadaan oo ku qariyaan gabadha markaa mu'minadda ah ee ilaah iyo rasuulkiisa rumaysay bannaanka beradeeda markay uga baxayso ilaahay amarka uu siiyey waa jilbaab qaado maaha shalmad yar iyo waxa weeyaan maro yaroo khafiif ah jilbaab qaadaa la yidhi shalmaddu waa ta ka hoosaysa xijaab ma aha laakiin jilbaab ka sarreeyo shuruudda dhammaystirtay qaado baa la yidhi gabadha muuminadda ah kaa markaas sida ilaahay salaada iyo soomka kuugu faral yeelay ayaa marada jilbaabka gabadh yahay muslimadii lagugu faral yeelay waajibku markaa waxa uu yahay haweenka muuminaadkii jalaabiibta inay qaataan oo jidhkooda huuyaan haweenka maanta xijaaban xijaabkii way fududeeyeen oo maanta xijaabku sidii hore maaha waa laga sii socdaa waxaa la yaqaanay xijaabkii markii dadku dacwadda iyo diinta fahmeen ee xamaasadda iyo raqbada badan loo hayay gabadh marada ay qaadanaysa madax iyo mijaba ay dam ku siinayso on waxba laga arkay maantana kolba sidii maro loo soo saarayay casriga la socota xijaabkii meel halisuu sii maraya marka horta dardaarankayga ugu horeeya intaanan gaadhinba kuwaan xijaabka qaadan waxaan leeyahay gabadha xijaabatayey xijaabkaaga dib u eg salaadaadu haddii shuruuddii laga waayo miyay ansaxaysaa xijaabkuna shuruuddii loo dhigay haddii laga waayo ansixi maayo maro kastoo suuqa laga goostaa jilbaab ma aha kutubta ay culimmadu ka qortay waxa weeyi jilbaabka sida sheikhu lalbani jilbaabu lmar'ati almuslima waa in lagu dadaalo inay dumarku akhriyaan kutubtaa laga qoray oo xijaabkooda ay ka fiirsadaan shuruuddiisa inuu dhammaystirtay iyo inay wax ka dhiman yihiin marka taasi waa haweenka xijaaban oon leeyahay xijaabkii waa la fududeeyey dib ugu noqda xijaabkiina saxa wixii ka qaldan ka toosiya cabaayad waxa weeyaan cidhiidhi oo kugu dheggan khimaar yar oo intaa sara un la saaro oo halkan ku jooga laabta ama meel ku dhow dee waxa weeyaan waxba ka dhiman jilbaabka shardiga ugu horeeya ee kutubta haddaad eegtay sheekh albani oo kale an yakuuna saatiran lijamiici lbadan waa tin iyo cidhib inuu taam yeelo wax gaagaabanoo meel dhexe ku jooga ma aha marka haweenka xijaabani horta xijaabkoodii dib ha ugu noqdaan meelo badan baa diinta lagu daciifay xijaabkiina waa ka mid kuwa aan iyagu xijaabba qaadanna dee waxaan leeyahy ilaahay ka baqdo waxa weeyaan kol haddaad tihiin hablo muslimaada jidhkiina iyo quruxdiina qariya walaa yubdiina ziinatahuna ilaa maa dahara minha waayeelkiiyo waalidkana waxaan leeyahy ninkii qiirale diintiisa u damqanayo ubadkaaga iyo ooridaada ilaali waa qiiro xumo iyo damiir la-aan inataadii oo quruxdeedii bannaanka usoo ula soo bambaxdoo gurigaaga ka baxa soo adoo arkaya ku dhaafa soonad juuqu odhanay ood hadhowna o dhan waxbaa ku dhacay soodigii arkayay sababteeda inay samaynayso waa qiiro xumo ooridaadii iyo xaaskaagii xalaasha ahaa oo sidii wax caawa la aroosayo oo la gelbinayo quruxdeedii ugu sarraysay intay samayso bannaanka u baxayso adiga iskuma kaa qurxinaysa bannaanka isku qurxinaysa oo adoo arkaya ku dhaafaysa oonad juuqu odhanin oo aanad ka damqanayn waa qiiro xumo oo hadhowna hadday wax dhacaan farta aad dhexda ka qaniini waxa weeyaan qofka qiirada leh ee diintiisa u damqanaya inatiisa waa inuu ilaaliyo xijaabkeeda iyo siday guriga kaga baxayso ooridiisa waa inuu ilaaliyo xijaabkeeda iyo siday guriga kaga baxayso hablahooda iyo dadka qaraabadooda ee uu xilkooda hayo waa inuu ilaaliyo xijaabkooda marka waalidka xil baa saaran dumarka inay ay ka mas-uulka yihiin xijaabkooda ilaaliyaan dumarkana xil baa saaran naftooda inay ilaahay kaga baqaan oo naar ka badbaadiyaan jilbaabka iyo xijaabku wax iska fudud oo maro carabi nagaga yimid oo caado carbeed sida dadka qaarkood ay moodayaan ma aha waa aayad qur-aan ah oo sida soom iyo salaad qur-aan ugu soo degay baa jilbaabu ugu soo degay jilbaabna maro walba maahe waa maro shuruud leh la doonayo in la ilaaliyo shuruudda inay dhammaystirata iyo in kale haddaba maxaa haweenka gaboobay laga fudaydiyey jilbaabkii sare oo haddii marka horeba shalmadley aad ahayd ood khimaar yar ama shalmad yar garabka ku sidatay ma waxaa lagu leeyahay shalmadiina iska dhig oo dirac ku bax ma sidaasaa lagu leeyahay suurtagal ma ah waayo islaanta weyn lafteeda dee inay isqaawiso oo waxa weeyaan ay isasturi weyda dee maaha macnuhu laakiin waxa weeyaan kol hadday gabowday oon la damcayn maradan weynee dam ay isku soo siinaysee ka sarraysa dharka hoose ayaa iyada laga fudaydiyey laakiin dharkii hoose oo dee shalmadaa weyne ay isku soo ay huwanaysa ay ka mid tahay markay baxayso way sidanaysaa oo dee dhigi maysa marya ilan isqaawin maysee weliba waxaa shardi looga dhigay jilbaabka laga fudaydiyey islaanta gabowday hayra mutabarijaatin biziinatin waa inaan islaanta lafteedu aanay dee waxa weeyaan quruxdeeda inta isa soo qurqurxiso isa soo dhalaaliso aanay la soo banbixin islaantii hadday soo xinaysatoy soo indhakuulatoy cadar isku soo buufisoy dariiqa kolba dhinac u qaado waxaa la yidhi likulli saaqidatin laaqida wax kastoo dhaca dee mid ku baydhuun baa la arkaa oo qaata marka iyada lafteeda wax ku baydho dee la waayi maayo hadday iyadoo gabowday haddana isa soo qurxiso shawaaricdii kolba dhinac u qaado marka calaa kullin hayra mutabarijaatin biziinatin waa shardi islaantu hadday baxayso oy jilbaabka dhigayso edab iyo asluub ha ku baxdo quruxdeeda iyay banaanka ula soo bixi waa qodob waxaynu xusaynaa qiso cajo badan oo maanta shabadaheenna loogu taag laayahay inay jilbaabtaan inay ku waantoobaan ay wax ku qaataan ay tahay qisaasi waxa weeyaan caasim alaxwal waxaa laga wariyey inuu yihi kunaa nadkhulu calaa xafsa binti siriin waqad jacalat iljilbaaba haakada watanaqabat bih wuxuu yihi xafsa binti siriin oo gabowday ayaanu u soo geli jiray iyadoo jilbaabkii korkeeda ku qarisay oo ku niqaabatay oo madax iyo mijo iyo wejiba qarisay fa naquulu lahaa raximaki illaah waxaanu ku odhan jiray xabsay allah kuu naxariistee qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi koreeye waalqawaacidu min annisaai allaati laa yarjuuna nikaaxan falaysa calayhina junaaxun an yadacna hiyaabahunna gayra mutabarijaatin biziinatin huwa aljilbaabu waxaanu ku odhan jiray ilaahay sidaasuu yidhi haweenkii gaboobay inay jilbaabka iska dhigaan ku dembaabi maayaan haddaanay qurux muujin dee maryaha la dhigayaana waa jilbaabka dee alla wuu kaa dhaafee iska dhig xabsaay qaala fataquulu lana wuxuu yidhi xabsi markaa waxay nagu odhan jirtay ayu shayin bacda dalik ha ku joojinina aayadda hayra mutabarijaatin biziinatine maxaa ka dambeeya fanaquulu wa an yastacfifna khayrun lahun siaanu ku odhan jirna waxaa ka dambeeya wa an yastacfifna khayrun lahunna inay se dhowrsoonaadaan ayaa u wanaag badan fataquulu huwa ihbaatu ljilbaab waa jilbaabka sugitaankiisi waxay tidhi ruksada iyo fasaxa waa laysiiyey soo maaha inaan dhigi karo sidoo kale waxaa la tilmaamay ruksada inay ka khayr badan tahay casiimadii hore inaan haysto oo aanan dhiginba oo macnaha wa an yastacfifna khayrun lahunna ayaa macnaheedu yahay jilbaabka loo fasaxay inay iska fududeeyaan waxa u khayr badan inaanay dhigin oy sitaan taa khayrka badan ayaan haysanayaabay tiri waxay daliilu tahay qofka isagoo wax loo fasaxay haddana casiimadii adkayd inuu haysto inay dee khayr badan tahay marka waa loo fasaxay jilbaab inay dhigto haddana weli casiimadii bay ku dhegantay hadalkaas xafsa binti siriin waxa mudan inay ku waantoobaan oo wax ku qaataan shabadaheenna iyo hablaheenna da-yarta ah ee maanta jilbaabka loogu taag laayahay ama haba xijaabtaane xijaabkoodu aanu dhammays ahayne wax ka dhiman yahay waayo dee dumarkii dumar ahaayee sharafta badnaa waa kuwa iyagoo gaboobay ayaa laga fujin laayah oo laga reebi laga qaadi kari laayahay jilbaabkii loo fasaxay inay iskaba dhigaan allah waxa u ihi laysa calى lacmaa xaraju walaa calى lacraji xaraju walaa calى lmariidi xaraj laysa ma ahaanin cala lacmaa indhoolaha korkiisii xarajun dembi ma ahaanin walaa cala lacraji kii laangadhaha korkiisana ma ahaanin xarajun dembi walaa cala lmariidi kii bukayna korkiisa ma ahaanin xarajun dembi ay fii tarkihim liljihaadi fii sabiili اllah hadday ka tagaan yacni bixiday jihaad u bixi lahaayeen dadka cudurdaar kale ee ama buka ama intalihi inay jihaadkii ka hadhaan kuma dembaabayaan waa tafsiir waxaa kaloo lagu fasiray kuma dembaabayaan fii maa laa yastatiicuuna alqiyaama bih waxaanay awoodi karayn inay la yimaadaan ku dembaabi maayaan ila waa dad in iyo dhib ay ku sugan tahay waxaa kaloo lagu fasiray laysa fii mu'aakalati haaulaa'i xaraj kuwaa in wax lala cuno lagu dembaabi maayo waayo markay soo degtay walaa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaatil ayaa taxaraja almuslimuuna min mu'aakalati asxaabi alacdaar waxay muslimiintii dhibsadeen oo ka baqeen dadka intale ama dee buka ama waxa weeyaan laxaad kale inay wax la cunaan oo iyagoo ka baqaya dee dadku ilan isku si wax u cuni maayaane inay dee ku xadgudbaan oo waxa weeyaan yacni ay wixii iyagu xaq ay u lahaayeen dee ay ka cunaan ama ka badsadaan markaasay soo degtay laysa fii mu'aakalati haaulaa'i xarajun oo aayaddana ay ka warramayso macnaha kuwaa in wax lala cunaa dembi ma leh marka laysa cala alacmaa xarajun walaa cala alcaraji xarajun walaa cala almariidi xarajun yacni saddexdaa qolo waxaan dembi ka saarayn imaa fii mu'aakalatihim aw fii tarkihim liljihaadi fii sabiili اllah aw fii ma laa yastatiicuuna alqiyaama bih saddexdaba yacni kii la yidhaahdaba waa ku ansaxaya walaa calaa anfusikum nafiyiinna korkiinana ma ahan inay xarajun dembi fii an taakuluu inaad wax ka cuntaan dembi idinkuma saaro ku dembaabi maysaan min buyuutikum guryihiinna oo guriga adaaba leh ku dembaabi maysid maxaa loo leeyahay looma jeedo gurigaagii adiga hantidaada ahaa ilaynkaa qofna ka shakii maayo inaad waxaa doonto ku cunaysa dembi la-aane waxaa looga jeedaa ay min buyuuti awlaadikum sida maxalliguba uu soo qadarayo culimada qaarna waxay ku dareen ay ilimaai waalcabiid ama addoommada guryahoodii walaa calaa anfusikum xarajun nafihiinna korkoodana dembi kama saarna an taakuluu fii an taakuluu inaad wax ka cuntaan min buyuutikum ay min buyuuti awlaadikum ubadkiinna guryahoodii inaad wax ka cuntaan dembi idinkama saara aw buyuuti aabaa'ikum ama aabbayaashin guryahoodii aad wax ka cuntaan aw buyuuti ummahaatikum ama hooyooyinkiin guryahoodii aad wax ka cuntaan aw buyuuti ikhwaanikum ama walaaladiin guryahoodii aad wax ka cuntaan aw buyuuti akhawaatikum ama hablahaad walaalaha aydeen guryahoodii aad wax ka cuntaan aw buyuuti acmaamikum ama adeeradiin guryahoodii aad wax ka cuntaan aw buyuuti cammaatikum ama edooyinkiina guryahoodii aad wax ka cuntaan aw buyuuti akhwaalikum ama abtiyaashiin guryahoodii aad wax ka cuntaan aw buyuuti khaalaatikum ama habaryarihiin guryahoodii aad wax ka cuntaan aw maa ama kii macnaha gurigii aad wax ka cuntaan malagtum aahanateen mafaatixahu mafaatixdiisa aw sadiiqikum aw buyuuti sadiiqikum ama saaxiibkiin guryihiisii aad wax ka cuntaan wax dembi idinkama saara marka jalaaludiin almaxalli waxau odhanayaa walmacnaa yajuusu alaklu min buyuuti man dukir wain lam yaxduruu ay idaa culima ridaahum macnaha muraadkee loo jeedaa waxa weeye dadkaa lasoo tiriye ee lasoo tilmaamay guryahoodii inaad wax ka cuntaan way idiin bannaan tahay walow yaanay jooginbe haddii la ogyahay inay raalli ka yihiin imaa tasriixan aw biqariina ama ha caddeeyaan ama qariin ahaanba dee ha lagu fahmeeyey kol haddii la garanayo marnaba inaanay mancinayn guryahoodii waxa weeyaan inaad wax ka cuntaan ku dambaabi maysaan aw maa malagtum mafaatixahu taa hore waa guryihii qaraabooyinka oo dee xigtadii kala duduwanayd baa la tiriyey iyadoo ubadkaaga laga bilaabay asal iyo faracba waa la tiriyey waxaa lagu xujisiiyey aw maa malagtum mafaatixahu waxaa jamaaludiin alqaasimi maxaasinu ta'wiilka ku odhanayaa yacni amwaalu lmari ida kaana lahu calayha qayimun wawakiil yaxfaduha lahu an yaakula min thamari bustaanihi wayashraba min labani maashiyatihi wamulku lmiftaaxi kownuha fii yadihi wa xifdih waxaa looga jeedaa ruuxa xoolaha uu leeyahay marka qof wakiil uga yahay ama ciduu mas-uul uga dhigo u ilaaliso xaafidiyo ilaaliye iyo gaadh uga noqota kaha gacanta ku haya ayaa inuu bustaankii u hayo midhihiisa cuno oo waxa weeyaan xooluhu raacayo caanahooda cabo laleeyahay way u bannaan tahay ila isagaaba gacanta ku haye mulkiga miftaaxiisa uu mulkiyeyna waa inuu gacantii ku hayo xoolihii isagu ilaalinayo oo loo igmaday kaasaa loo jeedaa aw maa malagtum mafaatixahu waa un xoolaha ninkii loo dhiibey ilaalinayay inuu ku intifaaco waa u bannaantah ila isagaaba gacanta ku haye aw sadiiqikumna dee waa saaxiibkii oo waxaa la yidhaha waa man sadaqakum almawaddata wa sadaqtumuuh sadiiq waxaa la yidhaha waa ka waxa weeyi kalgacalka kaaga run sheega adiguna aada uga run sheegta macnaha si dhaba aada isku jeclaataan waxaa kaloo la yidhi ina asira fii ifraadi sadiiqi haahuna wa fii qowlihi famaa lanaa min shaaficiina walaa sadiiqin xamiim altanbiihu calaa qilati sadiiqi wa ama shaaficuuna fakaiir faqad yashfacu laka man laa yacrifuka sirta loo ifraadiye sadiiqee asdiqaa loo jamcin waaye mufrad looga dhigay mid keliya halkan iyo aayadda kale ee famaa lanaa min shaaficiina walaa sadiiqin xamiim waxa weeyi waa baraarujin laynagu baraarujinayo yaraanta saaxiibka runta ah ilan saaxiibkii waxaa la yidhi waa man sadaqaka almawadda ninka saaxiibtinimada iyo jacaylku ku qaba ay ka runtee been iyo afkabaarkiisa aanay ka ahayn ka sifadaa lihi yaraanta uu yaryahaa mufrad looga dhigay oo loo yidhi sadiiq laakiin dadka ergeynayaa waa badan yihiin qof aan kuba garanayn baa erge kuu geli kara laakiin sadiiqu ma badna sidaasaa shaaficiintana loo jamciyey sadiiqana loo ifraadiyey laysa calaykum korkiina maaha nin junaaxun dembi an taakuluu fi an taakuluu inaad cuntaan ku dambaabi maysaan jamiican xaalatiin dhammaantiin kuwo wada jira oo wadaagaya cuntada aw ashtaatan ama xaalatiin kuwo kala tagsan oo keli keli u cunaya midna ku dambaabi maysaan mujtamiciina aw mutafariqiina idinkoo wada jira inaad wadaagtaan iyo idinkoo kala tagsan keli keli inaa u cuntaan midna ku dambaabi maysaan faidaa dakhaltum marka aada soo gashaan buyuutan guryo fasallimuu salaama calaa anfusikum nafihiina taxiyatan salaan salaanta oo min cindi illaah ilaahay agtiisa ka ahaatay salaanta oo mubaarakatan la barakeeye salaanta oo ayibatan wanaagsan kadalika sidaa aayaadka ah hore rabbi usoo caddeeyey ayuunbaa yubayinu llahu ilaahay idinku caddaynaya lakum idinka al aayaati aayaadka rabbi idinku caddaynaya lacallakum tacqiluuna likay tacqiluu si a u garataan oo u fahamtaan muraadka ilaahay idinka doonayo iyo axkaamta uu idiin soo dejiyey fasallimuu calaa anfusikum waxaa lagu fasiray ay calaa ahliha aladiina hum bimansilati anfusikum markaad guryo gashaan la degan yahay ehelkeeda salaama naftiinna oo kale ah oo waataynu hore usoo maray waxaa qofka muuminka ah looga cabiraa walaalkii inuu naftiisa yahay waayo muslimiinta ah dee ka nafsin waaxida jidh keliya ama naf keliya marka halkii laga odhan lahaa barhkiin barhka kala ha salaamo ama ehelka guryaha salaama naftiinna salaamaa la yidhi waayo ehelkiinna aada salaamaysaan waa naftiinni ee meel kale ma aha kaasi waa tafsiir tafsiirka kalena waxa weeye guryaha aan la deganayn markaad soo gashaan idinku nafihiinna salaama oo waxaad tidhaahdaan sida jalaaludiin almaxalliba jalaaleynka ku tilmaamayo assalaamu calayna wa calaa cibaadi illaahi asaalixiin marka malaa'igta iyo jinka mu'miniinta ah yacni makhluuqaadka aydaan arkayn ayaa idinka radinaya ee jooga marka in inaad ku salaantaan assalaamu calayna wa calaa cibaadi illaahi asaalixiin taana waa lagu fasiray allah waxau uhi inama almu'minuuna mu'miniintu waxay ahaadeen uun ay ilkaamiluuna fi liimaan waa kuwa dee dhammayska ah ee iimaanka xaqiijiya waxay ahaadeen uun wax kalaba maahe aladiina waa kuwa aamanuu rumeeyey billaahi alla iyo warasuuli rasuulkiisa waidaa kaanuu markay ahaadaan macahu rasuulka la jirkiisa calaa amrin arrin korkii markay ahaadaan arrinka oo jaamicin kulminayana lam yadhabuu ma tagaan xataa yasta'dinuuhu ilaa rasuulka ay fasax weydiistaan ina aladiina kuwa yasta'dinuunaka fasaxa ku weydiisanaya kaa-idan dalbaya nebi allow ulaa'ika kuwaasi aladiina waa kuwa yu'minuuna rumaynaya billaahi alla iyo warasuuli rasuulkiisa faida sta'danuuka markay kaaga fasax dalbaan libacdi sha'nihim arrimahooda bedhkood yacnii arrinkooda bedhkii markay idan kuu weydiistaan inay u baxaan fa'danuu ogolow liman cidda shi'ta aad doonto oo minhum iyaga ka mid ah wastakfir dembi dhaafna u weydii lahum iyaga allaha alla dembi dhaaf u weydii waayo ina allaha alla kafuurun kii dembi dhaafis badan weeye raxiimun ee addoommadiisa u naxariista halkan ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay kuwa iimaanka dhabta alihi inay yihiin kuwaa si dhaba u rumeeyey rabbi iyo rasuulkiisaba waxaa sifaadkooda ka mid ah in marka arrin danguud oo caama lagu jiro ee rasuulka ay la joogaan iyadoo danguud laga tashanayo dagaal ama nabad ama arrin kale kuwa dusa sida munaafiqiinta oo iyagoo gidaar ama qof ku gabanaya uun siibta aayar iyadoon la dareemayn ma aha bal arrinkaa danta guud ee ummadda islaamka way xaadiraan oo goobjoog bay ka noqdaan hadday daruuro iyo dani u timaadana fasax iyo idan rasuul bay ku baxaane iskama baxaan shaniga iyo sifada muuminiintu waa taas marka alamru ljaamic waa wixii dan guud ee ummadda kulminaya marka iyagoo rasuulkii la joogo oo danguudoo caama laga waramayo kuwa aayar iska dusa maaha sida munaafiqiinta oo idan la-aan ku baxa tilmaamtoodu waa taas dabeed nebiga waxaa la yidhi kuwaa kaa idan dalbaya waa mu'miniintiie dee ninkaa doonta adigu idan waayo nebigu kol hadduu hoggaankoodii guud yahay isagaa kala garanaya cidda mudan in la fasaxo iyo ciddaan laga maarmayn markaa fa'dan liman shi'ta minhum fa'dan liman shi'ta minhum allah waxau ihi laa tajcaluu ha ka yeelina ducaaa arasuuli rasuulka yeedhmada uu idiin yeedhaya baynakum dhexdiinna ka ducaa'i bacdikum barhkin yeedhmadiisa oo kale bacdan barhka kale uu yeedhayo kaasi waa tafsiir marka waa waxa weeyaan min idaafati almasdari lifaacilihi waa masderka oo faacilkiisii loo idaafeeyey oo ducaa'a rasuuli yeedhmada uu rasuulku idiin yeedhayo daacigu waa rasuulka faacilu dacwa ka baaqa jeedinaya waa rasuulka marka macnuhu waxa weeye rasuulku markuu idiin baaqo idinku markaa isku yeedhaysaan oo kala hamoodina waayo baaqa rasuulka in la ajiibaa waa waajib haddaa ajiibi weydaanna waa ku dambaabaysaan waxaa kaloo bannaan in laga dhigo ducaa'a arasuuli min baabi idaafati almasdari ilaa mafcuulihi masder mafcuulkiisii loo idaafeeyey oo markaa rasuulku ka loo baaqaya u noqdo markii hore ka baaqayuu ahaa imikana waa ka loo baaqaya marka la yidhaahdo min idaafati almasdari ilaa mafcuulihi markaana macnuhu waxa uu noqonayaa laa tajcaluu ha ka yeelina ducaa'a arasuuli rasuulka yeedhidaad u yeedhaysaan baynakum dhexdiinna ha ka yeelina ka ducaa'i bacdikum barhkin yeedhmadiisa oo kale bacdan barhka kale uu yeedhayo macnaha rasuulka markaa u baaqaysaan ee u yeedhaysaan ha ka dhigina sidaa idinku isugu yeedhaan hebelow iyo aw hebelow yaa fulaan yacni ha ka dhigina bal rasuulka waxaa ugu baaqdaan wuxuu ilaahay ugu baaqay oo yaa nabiy allah iyo yaa rasuul allah waayo sharafta uu rasuulku rususha kala dheeriyay waxaa ka mid ah ambiyada kale iyadoo magacooda loogu dhawaaqay yaa zakariya yaa ibraahiim yacni iyagoo asmaadooda loogu dhawaaqaya ambiyada kale qur-aanka in badan oo ka mid a ambiyada nebi maxamed iyadoo yaa muxamedu muxamedow laleeyahay qur-aanka ku arki maysa yaa ayuha alnabiyu yaa ayuha arasuulu marka magaciisa lasoo hadal qaadana waxaa la socota qariinada risaalada wax tusinaya rasuulnimadiisa oon magac mujarada oo keliya aan ahay oo wamaa muxamadun ilaa rasuulun qad khalad min qablihi rusul waa la magac dhabay laakiin risaaladii baa lagu ladhay maa kaana muxamadun aba axadi min rijaalikum walaakin rasuula allahi wakhaatama annabiyiin yacni risaaladii baa lagu ladhay marka inta badan rasuulka marka lasoo hadal qaado ee la magac dhabana waxaa la socda wax caddaynaya waxa weeyaan risaalada iyo nebinimadiisa muxamedun rasuulu llah waladiina macahu ashidaau cala alkufaari ruxamaau baynahu waladiina aamanuu wacamiluu saalixaati waaamanuu bima nuzila calaa muxamedin wahuwa alxaqu min rabbihim yacni waxaa la tilmaamayaa qur-aanka munasalkee muxamed lagu soo duldejiyey inuu xaqii rabbi xaggiisa ka yimid uu yahay macnaha waa rasuul waa qiraana waa qariinatun tadullu calaa risaalati wahuwa alxaqu min rabbi marka macnuhu waxa weeyi rasuulka sidaa idinku isugu yeedhaan ha ugu yeedhina yaa muxamed ha odhanina yaa abalqaasim laakiin waxaad tidhahdaan yaa rasuula allah yaa nabiy allah sidaasaa xurmo iyo sharaf badan qad yaclamu allahu ilaahay dhab ahaan wuxuu ogyahay aladiina kuwa yatasallaluuna siibanaya minkum xaalay idinka idinka mid yihiin liwaadan iyagoo gabanaya oo gidaar ama qof isku toosinaya yacni kuwa iyadoo arrin dan caama loo fadhiyo yacni waxa weeyaan si hoose u siibanaya iyagoo sii gabanaya oo meel isku toosinaya kuwa ilaahay waa ogyahay falyaxdar ha ka digtoonaadaan aladiina kuwa yukhaalifuuna khilaafaya can amrih rasuulka amarkiisa kuwa khilaafaya ha ka digtoonaadaan an tusiibahum inay haleesho fitnatun fitno aw yusiibahum ama u haleelo cadaabun cadaab cadaabkoo aliimun ay mu'limun xanuujiya yukhaalifuuna khaalafa toos bay ficilka u gaadhaa oo xaraf jaar kuma tallowdo waxaa la odhan lahaa yukhaalifuuna amrahu arrinkiisa kuwa khilaafaya lianna waxa weeyaan ficilku yatacaddaa binafsihi laa biwaasita laakiin culimmadu waxay yidhaahdeen can waxaa loogu tallaabiyey waa baabu tadmiin oo ficilkan waxaa la dhansiiyey ficil kale macnihii markaa ficilkaasi wuxuu ku tallaabayaa ka dambeeya ficilka kale la dhansiiyena waa acrada icraadkuna dee can buu ku tallaaba acrada can kada marka kaanamaa in la yidhi yukhaalifuuna can amrihi ay yucriduuna can amrih arrinkiisay khilaafayaan oo ka jeedsanayaan ama canta sile iyo tawkiid baa laga dhigi karaa waayo xuruufta jaar qur-aanka dee ziyaadiya nuqsaani kuma jirtee meelaha caynkan oo kale ah ee waxa weeyaan maxalkii aanay icraabka ku lahayn ama macnaha waxaa la yidhaha sila ama tawkiid iyadoo laga edebsanayo waa ziyaada khaarij alqur'aan hadday tahay ziyaada la iska odhan lahaa marka allah waxa uu yidhi ha ka digtoonaadaan kuwa rasuulka amarkiisa khilaafaya fitna inay ku dhacdo ama cadaab darani haleelo fitnadaas imaamu axmed ibnu xambal calayhi raxmat ullah wuxuu ku fasiray ashirku wasayqu lquluub qalbigoo leexda iyo gaalnimo la gala iyo shirki iyo diin la-aan in lagu dhaco ayuu fitnada ku tilmaamay oo ruuxa amarka rasuulka maalinba amar siduu uga siibanayo diin la-aan buu ku dambayn doonaa haddaanu ka taxadarin oo ka digtoonaan aayaddan waxay xambaarsan tahay waciid iyo goodi adag oo ku soo arooray ruux kastaoo amarka iyo hadiga iyo sunnada nebiga baalmara isagoo arkaya wa khayru lhadyi hadyu muxamed wadda la mara iyo dariiqo lagu daydana waxa ugu khayr badan dariiquu nebi moxamed jeexay sala allahu calayhi wasalam markaa sunnada rasuulka iyo aqwaashiisa iyo afcaashiisa iyo taqriiraadkiisa waxyaabihii uu ku hadlay laga soo wariyey iyo wuxuu sameeyey iyo wixii agtiisa lagu sameeyey uu sugay ama uu qiray hadyigii uu la yimid guud ahaan kitaaban wa sunnatan waa in la ilaaliyo lagu toosnaado oo aan la khilaafin haddii rasuulka la khilaafo halis waxaa loogu jiraa goodiga iyo waciidkaa culusoo fitno adduunya inay ku haleesho ama cadaab aakhiro cadaabkuna lababa waa noqonayaa oo cadaabun caajil aw aajil mid degdegaya ama kuu dambeeya oo ifka cuquubaa kugu dhici karta haddaad nebiga khilaafto aakhirana cadaab daran baa kuu dambeeya haddaana toobad keenin oon lagaa dhaafin saxiixeynka waxaa ku sugan xadiidu abi hurayra inuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam amaa yakhsha aladii yarfacu ra'sahu qabla alimaami an yuxawil allahu ra'sahu ra'sa ximaarin war miyaanu ka baqanayn ka madaxiisa kor u qaadaya imaamka hortiye rukuucda iyo sujuudda imaamkiioo rukuucsan buu ka hortoosayaa isagoo sujuudsan buu ka hortoosayaa kaasi miyaanu ka baqanayn madaxiisa madax dameer ilaahay inuu u dooriyo u bedelo waa waciid cabsi badan in allaha calaa kulli shayin qadiir waxaanay tilmaamaysaa cabsida iyo cuquubada ka dhalan karta waa yacni sunno ka mida sunantii nebiga ama hadigiisii inaad si badheedha uga baydho cuquubada ka dhalan kartaa laynagu cabsi gelinaya markaad imaamka khilaafayso ila imaamka waa in la daba socdo in laga horeeyo ma aha inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi waxaa un imaamka loo yeelo loo samaysta in lagu daydo la daba socdo ee in la hor socdo ma aha midda kale waxay tusinaysaa nooc balaado ama doqonnimo oo qofku kol haddaanu imaamka hortiisa laama naqsanayn oo kolleyba imaamkiiyo ma'muumku ay kol uun ka wada bixi markuu imaamku ka baxo ilaa ninna waxa weyan imaamkiiyo ku jira intuu kacuu salaama naqsado miyuu albaabkaa ka bixi kol haddaad kuba khasban tahay imaamka uun inaad markuu salaamo naqsado aadna ka baxdo maxaaba markaa ku dhibi sow nooc balaado iyo doqonnimo maaha waa waxa dameerka loo cabiray waayo xayawaanaadka kuwa ugu liito xagga garashada weeyaan dameerku marka kol haddaanad imaamka kaba horreynin xagga ka bixidda salaada dee afcaasha uu samaynayana ha ka horeyna ka dambe ilain kolley ka bixi maysidoo waabad joogtaa maxaa ku dhibay ee ku khalkhalinaya waxaa kaloo muslim uu soo saaray xadiidu salama ibnu lakwac ana rajula akala cinda rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalama bishimaalih nin baa nabiga agtiisa bidixda ku cunay faqaala kul biyamiinig nabigu wuxuu ku yihi war midigta ku cun hadiga iyo sunnadayda ha khilaafine midigta ku cun waayo shaydaankaa bidixdiisa ku cun oo ku cabba laakiin muuminiintu iyagoo rasuulka raacaya midigtooday ku cunaan kuna cabbaan marka wuxu uhi war midigta ku cun qaala laa astaiic wuxuu yihi kari maayo qaala la staacta nebigu wuxuu yihi haba karin waa habaar maa manacahu ila alkibir kibir iyo isla weyni unbaa u diiday inuu midigtiisa ku cuno famaa rafacaha ilaa fiih ayaa raawiga xadiidku yidhi yacni ninkaasi gacantiisii ko afkiisaba kor uguma qaadinoo ma gaadhsiine barti bay ku qallashay sow cuquubo deg dega ma ah yacni gacantii lalahaa war midigtaada ku cun markuu diiday gacantii bartii bay ku qallasho oo shalal u ku dhacay waa cuquubo deg dega maxay cuquubadaasi ka dhalatay war midigtaada ku cun sow arrin halisa ma aha adoo awoodi kara midigtaadii inaad ku cunto inaad bidaxa ku cunto casuumadaha weydinka arkiiyo qadooyinka marka la qadaynayo qofkii hilibkii iyo sanuunadii wixii siduu midigta ugu cunayo ayaa sharaabkii iyo maraqii lasoo dhigaya bidixdii ku cabaya war midigta ku cab soo odhanaya niya waa koobkaa wasakoobaye sanuunadan iyo waxaanaa maraya war sunnaha nebiga inaad khilaafto ayaa ka culus koobka waaba la maydhiye midda kale farahaaga dee ka leefleef waxa ku yacni waxa weeyaan ku suganoo caadi koobka u qaado hadday wax kaa maraanna dee ka leef ilaan waa cuntadaad cunayse marka calaa kullin waxaa halkaa laga qaadanayaa sunnada nebiga iyo hadiga rasuulka haddii la fudaydsado cuquubo ayaa ka dhalan karta tu degdega iyo tu kuu dambaysa labadaba marka ruuxa muuminka ah marka uu maqlo qaala allahu qaala rasuuluh inuu jeedjeedsado ma aha waa inuu yidhaha samicnaa waatacnaa sidaynu suuratu nuur aayaadkii horeba kusoo marray inamaa kaana qowla almu'miniina idaa ducuu ila allahi warasuulih liyaxkuma baynahum an yaquuluu samicnaa waatacna wa ulaa'ika hum lmuflixuun ma jeedjeedsadaana waxay idhahdaan hogaansanay oo waa fulinay alaa hooyaay ina lilaahi alla ayuunbay usugnaadeen maa fi samaawaati makhluuqaadka samaawaadka dhexdooda ku sugan iyo walardi dhulalka dhexdooda kuwa ku sugan qad yaclamu rabbi dhab ahaan buu ogyahay maa waxa antum idinku calayhi korkiisa aad ku sugan tihiin min aliimaani waannifaaq iimaanka iyo munaafaqnimada kaaad ku sugan tihiin ilaahay waa kaloo ogyahay oo iskagama qaldana wa yowma maalinna alla waa ogyahay yurjacuuna loo celinayo ilayhi xaggiisa oo fa yunabiuhum alla wuxuu uga waramayaa bimaa camiluu waxay sameeyeen oo abaalkeeduu marinaya wallaahu allana bikulli shayin shay walba caliimun kii u ogaal badan weeyi suuratu lfurqaan waa makiya aayaadkeeduna waa toddobiyo toddobaatan aayadood kelimaadkeeduna waa siddeed boqol iyo labayo sagaashan kelmadood xuruufteeduna waa saddex kun toddoba boqol siddeetan iyo saddex xaraf bismi illaahi araxmaani araxiim tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira allah waxa u yihi tabaaraka ay tacaalaa waxa koreeyey ama tabaaraka ay tacaadama waxa weynaaday ama tabaaraka ay kahura khayruhu khayrkiisu wuxuu farabatay saddexdaba waa lagu macneeyey kelmadda tabaaraka siiqooyinkay carabtu taqaanay ka mid ma aha ay adeegsan jireen waxaana la yidhi waa yacni ficil khaasun billaah ilaahay u gaara ka barakada badan ee sarreeya ee weynida iyo cadamada leh waa rabbi uun marka waa kelimatun khaasatun billaah tabaaraka tabaaraka waxa kor noqdoo weynaaday khayrkiisuna batay alladii allaha nazala soo dedejiye kolba qeyb yacni nazala tadciifku wuxuu faa'iideynayaa nuzuul maratan bacda mara ilan qur-aanka sidii kutubihii hore dufcatan waaxida hal mar lama soo dejin ee waa kala dadambeeyo mufaraq buu ahaa wa qur'aanan faraqnaahu litaqra'ahu cala annaasi calaa muktin wanazalnaahu tanziila marka nazala tadciifkaa tilmaamaya nuzuulka kala dambeeye maratan bacda mara tabaaraka waxa sarreeyo weynaaday khayrkiisuna batay alladii allaha nazala soo dedejiye ama kolba qeyb soo dejiye alfurqaana kii xaq iyo baadilka kala saaraya waa qur-aankii calaa cabdih addoonkiisii nebi maxamed korkiisa kusoo dejiye liyakuuna si uu addoonkaa nebi maxamed u ahaado lilcaalamiina uunka dhammaantii nadiira mid u diga waa meelaha laga qaato afdal waصfi yatasifu bihi اlmustafa salى اllahu alayhi wasalam huwa taxqiiqu اlcubuudiyati lilahi waxdah tilmaanta ugu sarraysee nebi maxamed ku sifoobaya ama ku xaqiiqoobayo ilaahayna ku ammaanaya ee ugu sharafta badan waa inuu addoon runa u noqdo alle oo addoonnimada ka run sheego maqaam ka sarreeyo la gaadhaa ma jiro inaad addoonnimada iyo cibaadada ka run sheegto taasuu nebi maxamed xaqiijiyey maqaamaadkii ugu fadliga badnaa addoonnimaa lagu tilmaamay ammaan ka sarraysaa ma jirto tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdih subxaana aladii asraa bicabdihi maqaamu lisraa'i walmicraaj wa annahu lamaa qaama cabdullah maqaamu dacwa walcibaada marka wain kuntum fii raybi mima nazalnaa calaa cabdina maqaamu taxadi fi lqur'aan ashrafu lmaqaamaat waxa lagu tilmaamay cubuudiya waayo waa wasfiga ugu sarreeya alladii allihii baa khayrkiisu batay waa badelu min almawsuuli alwal alladiida hore ka bedel oo tabaaraka aladii kiibaa khayrkiisu batay oo weynaadoo sarreeyey alladii kiibaa khayrkiisu batay ama sarreeyey lahu uu sugnaaday isaga milku samaawaati samooyinka lahaanshahooda iyo waalardi dhulalka lahaanshahoodu oo walam yattakhid an yeelan waladan ilmo oo walam yakun aanuu ahaanin shariikun wax la wadaagaana aanu u sugnaanin fi lmulki boqortinimada oo wakhalaqa abuuray kulla shayin shay walba ay kulla maa min shanihi an yukhlaq waa caam maksuusa wax kastoo arrinkiisu yahay dee in la abuuro ilan daatada ilaahayba shay waa lagu idlaaqaa mana abuurin dee daatadiisa tacala allahu can dalika culuwan kabiira fa huwa alkhaaliq isagaa wax walba abuura qul ayu shayin akbaru shahaadatan qul illaah marka dee waa maa min shanihi an yukhlaq maaha kullu shay idlaaqane maa min shanihi an yukhlaq wixii arrinkiisu yahay in la abuuro ayaa uu abuuray alleh oo faqadarahu dabeed ilaahay waa jaangooyey taqdiiraa jaangooyn ay sawaahu taswiyatan waa simaysimidoo makhluuq walba sidii ku habboonayd buu abuuray wax dhulka siqa wax arlada dul socda wax hawada duula mid walba sidii ku habboonayd baa allah weyni u abuuray fatabaaraka allahu axsanu lkhaaliqiin waittakhaduu waxay yeesheen gaaladii min duunihi alla sokadii aalihatan kuwa la caabuday yeesheen kuwa la caabudayo laa yakhluquuna aan abuuran shay-a waxba oo wahum iyagu yukhlaquuna la abuurayo kuwa iyaga la abuuray oon iyagu wax abuurin ayay wax moodeen oo walaa yamlikuuna aan u heli karayn lianfusihim nafahooda daran ay dafca darin dhibaato inay iska difaacaan oo iska celiyaan walaa nafcan walaa jalba nafcin iyo waxtar inay soo jiitaan midna aan awoodeyn dhibna aan iska celinayn dheefna aan keensan karayn oo walaa yamlikuuna aan hananayn ama aan helayn mowtaa dhimasho iyo walaa xayaata nololtoona iyo walaa nushuuran soo bixitoona waxna aan dili karayn waxna noolayn karayn waxna soo bixin karayn wa qaala waxay yidhaahdeen aladiina wixii kafaruu gaaloobay in haadaa ay maa haadaa qur-aankani maba ahanin ilaa ifkun been abuurad mooyaane been abuuradkoo iftaraahu u abuurtay muxamed oo wa acaanahu uu ugu kaalmeeyey moxamed calayhi been abuuradkaasi iftiraha masderka ficilkaa iftiraada u celiyo oo wa acaanahu uu ugu kaalmeeyey calayhi been abuuradkaasi qowmun qole ay ugu kaalmaysay aakharuuna oo kale faqad jaa-uu alla ileyhi kuwaasi waxay la yimaadeen dulmaa dulmi iyo wasuuraa been wa qaaluu waxay yidhahdeen asaatiiru lwaliin ay huwa qur-aankan uu sheeganayaa asaatiiru lwaliina waa kuwii hore beenahoodii laga soo qoray asaatiir jamcu ustuura waa maa sutira min alwaliin kuwii hore wixii laga soo qorqoray ujeedaan wa qaaluu waxay yidhaahdeen huwa ay lqur'aanu qur-aanku asaatiiru lwaliina waa kuwii hore sheeko barareydii iyo beenihii laga soo qorqoray oo igtatabahaa uu dalbay muxamed in loo soo qoro oo igtataba ay alaba alkitaabata weeyaan istaktabaha ayuu jamalku odhanayaa ay alaba alkitaabata waayo isagu dee wax ma qorayn oo igtatabahaa qortay haddaad tidhaahdo annabiyu ma kaana yaktub walaa yaqra'u lkhata wax qoranna ma kicinayn oo nebigu ma akhriyeyn isna wax ma qorayn oo ummi buu ahaa waa halkay culimmadu ka yidhaahdaan umminimada sharafta iyo ammaanta iyo waata nebi moxamed dadka kale nuqsaan bay ku tahay laakiin nebi moxamed kamaal iyo dhammaystiran bay u tahay waayo hadduu hore wax u qori lahaa yuu qoraalka u aqoon lahaa waxay odhan lahaayeen waa wixii si horeba usoo qortay laakiin iyagoo yaqaanay annahu laa yaktubu walaa yaqra'u lmaktuub inaanu waxna xariiqin wax qoranna aanu kicin iyagoo ku yaqaanay umminimadoo qirsan ayuu mar keliya waxigaa isagoo dusha ka akhriyaya uu la yimi waxay tilmaamaysaa dee mucjizada iyo ilaahay subxaanahu watacaala waxi uu kusoo dejiyey inuu yahay marka waxay yidhahdeen waa kuwii hore beenahoodiio igtatabahaa ay alaba alkitaabata lahu wuxuu dalbay in loo soo qoro oo fahiya iyada beenaha uu yidhi iisoo qora tumlaa waa lagu akhriyaya calayhi korkiisa tanna jamalka wa futuucaadka siduu ku tilmaamayo laysa almuraadu bilimlaa macnaahu lasli imlaagan macnihiisii asalka ahaa oo alilqaau cala alkaatibi liyaktub ninka wax qoraya in lagu ilqeeyo kelmadoo loo yeedhiyo si uu qoro macnihiisii asalkaa ma aha ilan qof wax yeedhsanaya waa qof wax qoraya nebi maxamedna waxa ma qorayo laakiin waa lagu dul akhriyayo wuxuu dalbaday in loo soo qorqoro oo dabeed lagu dul akhriyo markaa fahiya beenaha loo soo qorqoray tumlaa waa lagu dul akrinaya calayhi korkiisa bukratan gelin horiyo wa asiilan gelin dambaba oo dabeed intuu soo qaybo korka kasoo xafidu inoola imanaya caqli xumadooda sidaasay ku tilmaameen qul waxaa tiraa nabi maxamedow anzalahu qur-aankani waxaa soo dejiyay alladii allaha yaclamu og asira waxa ku qarsoon fi samaawaat cirarka dhexdooda waxa ku qarsoon allaha og baa soo dejiye waalardi dhulalka dhexdooda waxa ku qarsoonba waayo inahu ilaahay kaana waxa uu ahaaday huwa rabbi hafuura kii dembi dhaafis badan ee raxiimaa u naxariis badan addoommadiis ibnu kaiir waxa uu yihi tafsiirkiisa qayimkaa markuu fasirayay inahu kaana hafuura raxiima wuxuu yihi waa ducaawun lahum ila tawbati walinaaba waxaa loogu baaqayaa kuwa aflagaadaynaya ilaahay iyo rasuulkiisa iyo qur-aankuu soo dejiyeyba inay ilaahay usoo noqdaan baa loogu baaqayaa wa ikhbaarun lahum biana raxmatahu waasicatun wa ana xilmahu cadiimun waxaana loo sheegayaa in naxariista rabbi ay ballaadhan tahay dulqaadkiisuna uu wen yahay wa ana man taaba ilayhi taaba calayhi waxaa kaloo loo sheegayaa in cidda alla usoo noqotay ilaahay ka toobad aqbalayo fa haa ulaa'i maca kadibihim waiftiraaihim wa fujuurihim kuwaa dembaabay iyagoo beentooda iyo been abuuradkooga iyo xumahooda ay qabaan wa buhtaanihim wa kufrihim iyo masabididda ay masabidayaan nebiga iyo gaalnimadooda wa cinaadihim iyo cariigsiga iyo madaxadaygooda iyo wa qowlihim can irasuuli waalqur'aani maa qaaluu iyo odhaahday rasuulka iyo qur-aanka ka yidhaahdeen waxay yidhaahdeen intaasoo dhan iyadoo lala qabo been abuurad iyo masabidid iyo hafrid ay hafrayaan canaad iyo madaxaday gaalnimo ay meel adag ka gaadheen rasuulka iyo qur-aanku ay ka yidhaahdeen waxay ka yidhaahdeen intaasoo dhan iyagoo sameeyey ayaa haddana yadcuuhum subxaanahu ila altawbati waaliqlaaci camaa hum fiihi ila alislaami waalhudaa ayaa haddana rabbiga dulqaadkiiyo deeqda badan wuxuu ugu baaqayaa xumaan iyo nuqsaan oo dhan ka nasahnaaye inay xaggiisa usoo noqdaan oy ka fuqaan oy ka dhex baxaan xumaha iyo gaalnimaday ku jiraan oo hoggaansanka iyo hanuunka xaggiisa ay usoo baxaan baa ilaahay ugu baaqaya marka macnaha taasi waxay tilmaamaysaa dee ilaahay deeqdiisa iyo dulqaadkiisa waxaasoo aflagaadaa iyagoo ku wada ayuu haddana leeyahay soo noqda innahu kaana gafuuran raxiima waxay la mid tahay aayaddii ina aladiina fatanuu lmu'miniina waalmu'minaati uma lam yatuubuu falahum cadaabu jahannama walahum cadaabu lxariiq kuwii awliyadii addoommada alle intay dhulka godadka u qodeen ku gubay iyagoo nool awliyadii ilaahay ayaa haddana ilaahay towbo ugu baaqaya iyagoo awliyadiisii laayay oo nolol ku gubay oo xasanulbasri wuxuu yihi raximahullah aayaddaa markuu fasirayey unduruu ilaa hada alkarami waaljuud war bal eega dulqaadkaa iyo deeqdaa rabbi qataluu awliyaa'ah awliyadiisii bay laayeen oy nolol ku aaseen oo ku gubeen wa huwa yadcuuhum ila atawbati waalraxma isna wuxuu ugu baaqayaa towbadkeen iyo naxariistiisa inay helaan oo ay soo noqdaan si uu ugu naxariisto ayuu alla ugu baaqayaa marka dee addoommadu iyaga ayaa waxa weeyaan dee guuldarrada mutaystay oo wanaagga loogu taag waaye si walba alla waa ugu dhigay si ay diinta ugu dhaqmaan oo aanay uga baydhin wa qaaluu waxay yidhahdeen kuwii gaaladaha maa li haadaa kani maxaa u sugnaaday alrasuul ee rasuulka yaakulu xaalu cunaya alطacaama cuntada wayamshi uu soconaya fil aswaaqi suuqyada dhexdooda lowlaa unzila ay hallaa unzila maxaa loogu soo dejin waayey ilayhi isaga xaggiisa malakun malag maxaa loogu soo dejin waayey oo fa yakuuna dabeed uu ahaado huwa malagu macahu rasuulka la jirkiisa nadiira mid dadka u diga hadday rasuulnimadiisu run tahay malag u markhaati kacoo la socda oo isna dadka u diga isagoo la socda maa lasoo raaciyo aw yulqa ama maxaa loogu soo tuuri waayey ileyhi xaggiisa kansun kayd xoolo fara badan aw takuuna ama maxay ugu ahaan weyday lahu isaga jannatun beer beertoo yaakulu wax ka cunaya minhaa xaggeeda wa qaala adaalimuuna daalimiintii gardaraaday ee dulmiga galay waxay yidhaahdeen waa mushrikiintiie in tatabicuuna ay maa tatabicuuna raaci maysaan ilaa rajulaa nin mooyaane kaasoo masxuura la sixray undur bal eeg nebi muxamedow kayfa darabuu siday kuugu yeeleen laka adiga alamhaala tusaalayaasha isburinayeen dhinacba u wada socon kolba siday wax kuugu tilmaamayaan bal eeg fadalluu waa hallaabeen oo falaa yastatiicuuna kari maayaan sabiilaa dariiq ay ku hanuunaan heli maayaan ilaahay tabaaraka wa tacaala halkan wuxuu ku tilmaamay in gaaladu ay odhanayaan caqlixumadooda hadduu rasuul yahay waa maxay rasuulkan suuqa dhex socda ee sida dadka wax cunaya wax cabaya ee shaqaysanaya ee baylahdiisa qabsanaya waa maxay macnaha ka-anamaa inaanu bashar ahayn waxay odhanayaan hadduu rasuul yahay maa malag lasoo raaciyo waxay odhanayaan hadduu rasuul yahay bustaano waaweyn uu wax ka cuno oonu isba dhibinba shaqo iyo iyo tacab iyo socodba aanu u baahan ama xoolo fara badan maa lagu soo dejiyo xaqiiqadu markaa waxay tahay waxaanay fahmin oo rasuulku marka horema waxa uu ku yidhi anigu bashar ma ihiye malag baan ah ma waxa uu ku yidhi sifaadka bani aadamka wax ka duwan baan leeyahay bal waxaa la amray inuu ku yidhaahdo qul inamaa ana basharu milukum yuuxaa ilay anamaa ilaahukum ilaahun waaxid waxaa la yidhi nebi alla waxaad ku tidhaahdaa anuu qof aadami oo idinkoo kaluun baan ahay waxaanse idinkaga duwanahay waxaa la ii waxyoonayaa ilaah xaq lagu caabudaa inaan u jirin oo kale alla mooyaane subxaanahu wa tacaala macnaha miisada iyo maqaamkaan idin dheerahay waa waxyiga samada igaga socdo oo rasuul rabbi uu doortay baan ahay laakiin xagga tilmaamaha kale bani aadamnimada dee idinkala mid baan ah sidaad wax u cunaysaan baan u cunayaa sidaad u cabasaan baan u cabayaa sidaad u guursanaysaan baan u guursanayaa sidaad u tarmaysaan ee wax u dhalaysaan baan u dhalayaa sidaad u dhaawacmasaan baan u dhaawacmayaa sidaad u dhimanaysaan baan u dhimanayaa intuba dee rasuulka waa la kulantay waa dhintay waa dhaawacmay waa guursaday waa tarmay wuu xanuunsaday wuu caafimaad qabay acraadan oo dhammi dee way soo martay rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxay tilmaamaysaa markaa basharnimada inaanu ka baxsanayn laakiin bashar la doortay oo loo waxyoonayun inuu ahaa ayay taasi tilmaamaysaa bal rasuulku waa kii lahaa dee ansaa kamaa tansawn bashar baanoo sidaa waxu ilowdaan baan u ilaabaa oo waxyiguunbuu macsuum ku ahaayo dee ma ilaabayn laakiin waxyaabaha kale ee ay dadka ku wada dhaqmayaan dee sida basharku waxu ilaabuu ilaabaya sida basharku u cadhoodu u cadhoonaya marka wax basharnimada ka baxsan oo ka duwan ma ahayn marka dadka qaarkood baa iyagoo doonaya inay ammaanaan ayay odhanayaan basharba ma ahayn oo basharnimadaba way ka bixinayaan waxba ma ammaana sida waad caayaysaa waayo ammaanta runta ihi waa halkuu rabbi dhigay inaad dhigto yaa ku yidhi basharnimo ka baxsana qul inamaa ana basharun milukum maxaad ku macnayn wa tafsiir kaleaad u keeni oon jirin marka basharnimo kama baxsanayn laakiin bashar basharka kale laga dhex doortay buu ahaa ilmo nebi aadam uunbuu ahaa waa kii lahaa dee ana sayidu waladi aadama walaa fakra yacni aadam wuxuu dhalay anaa ugu mudan faanayga ma ahe waa dhab macnaha kibir iyo faanfaaniga ma ahae waa mahadnaqa iyo nicmada rabbi igu galladaystay oon garanayo oon muujinayana min baabi wa amaa binicmati rabbika faxadid in tatabicuuna ilaa rajula masxuura baadilka iyo beenta waxaa lagu yaqaanaa iska horimaatinka iyo tanaaqudka mar waxay leeyihin waa saaxir oo isagaa wax sixra mar waxay leeyihin waa masxuur oo isagaaba sixran mar waxay leeyihin waa shaacir oo waa gabyaah mar waxay leeyihin waa majnuun oo waa nin waalan ma nin waalan ba wax sixra macnaha hadalkooda aanay xataa kelmad isku waafiqine qoloba ay dhinac ula dhaqaaqday waxay un caddaynaysaa beenta iyo baadilkooda allah waxa uhi tabaaraka waxa sarreeyey oo khayrkiisu batay alladii allaha in shaa hadduu doono jacala kuu yeelaya laka adiga nebi maxamedow khayra wax ka khayr badan min daalika ka ay soo sheegeen maxalligu wuxuu odhanayaa ay khayran min dalika aladii qaaluuhu min alkanzi waalbustaani sow may odhan aw yulqaa ilayhi kanzun aw takuunu lahu janna sow may odhan ilaahay hadduu doono ma doonine adduunyadaba wuxuu kugu siin lahaa waxa ay sheegayaan wax ka fara badan oo xoolo iyo maal badana maxalligu waxa uu jalaaleynka ku odhanaya ay fi dunyaa macnaha adduunyaduu kugu siin lahaa hadduu doono waxay sheegayaan wax ka wanaagsan liannahu shaaa an yuctiyahu iyaaha fi laakhira waxaa loo leeyahay in shaaa waayo mashiicada alle waxay ku tacalluqdoo rabbi uu doonay waxaanay sheegayaan wax ka qiimo badan aakhiro inuu ku siiyo oo waxan iyo wax ka weynba aakhiruu ku sugayaa laakiin ilaahay hadduu dooni lahaa adduunyadana waa kuugu soo dadejin lahaa laakiin ilaahay waxa agtiisa yaalluu kaaga doortay adduunyada agtooda taallo dee adduunyadu ilaahay baanay qiimo la lahayn walow tasinu dunyaa cinda allahi janaaxa bacuuda maa saqaa kaafiran minhaa sharbata maa adduunyadu garab kaneeco ilaahay agtiisa hadday la miisaan tahay gaalka besho biyaa kamuu ka badeen laakiin qiimo la-aanteeda iyagu ugu badsanayaan gaaladu iyagaaba ugu badsada oo dee adduunyaa sijinulmumini wa jannat lkaafir waayo muuminku meel kaluu hiigsanaya ee halkani degaankiisii rasmigaha ma aha tabaaraka waxaa kor noqdoo weynaaday alladii allaha in shaa hadduu doono jacala kuu yeeli lahaa laka adiga nebi maxamedow khayra wax ka khayr badan min daalika madkuurka ay soo sheegeen oo bustaanada iyo xoolahay sheegayaan wax ka khayr badan ayaaba hadduu doono adduunyada uu kugu siin lahaa ka bedelo jannaatin jannooyin buu kugu siin lahaa adduunyada hajri ay qulqulayaan min taxtiha hoosteeda alanhaaru wabiyaal oo wayajcal wuxuu kuu yeeli lahaa laka adiga qusuura fooqyo dhaadheer laakiin taa adduunyada inuu kugu siiyo ma doonine taa aakhiruu kugu siinaya oo waa kuu dambaysaa macnihii muraadku waa taa wayajcal ficilka majzuumka ah wuxuu maxalka kaga cadfan yahay ficilka jawaabu shardiga jacala oo ficilka maadigii fadxahaba ku binaysnaadee dee maxalkuu majzuum ka yahay kol hadduu yahay jawaabu shardigii in in shaaa jacala marka wayajcal waxa uu ku cadfan yahay maxalka jacala ee jasmada ah ayuu maxalka kaga cadfan yahay bal kadabuu bisaacati waactadnaa liman kadaba bisaacati saciira bal kaba soo guurtaase kadabuu waxay beeniyeen bisaacati saacaddii qiyaame waa beeniyeen waactadnaa waxaan u diyaar garayna liman ciddaa ka daba beenisa bisaacati saacadda qiyaamana saciiraa naar holac iyo olol badan baan u diyaar garaynay idaa wakhtiga ra-athum naartu ay aragto min makaanin meel ay ka aragto meesha oo baciidin fog samicuu waxay u maqlayaan lahaa naartii tagayudaa ciil iyo cadho ayay u maqlayaan wazafiira iyo qaylo argagax badan oo dheer waidaa ulquu marka lagu tuuro minhaa xaal ay naarta ka mid tahay makaanan meel oo waxaa la yidhaha nakiradu yacni waxa weeyaan sifadu hadday nakirada ka soo hormarto waa laga xaaleeyaa oo dee minhaa asalkeeda waxay sifo ahayd makaanata oo makaanan meel meesha oo minhaa naarta ka mid ay ahayd laakiin markay soo taqadumtaan laga xaaleeyey in badana wayna soo martaa waidaa ulquu marka lagu tuuro minhaa naarta xaal ay ka mid tahay makaanan meel marka lagaga tuuro naarta meesha oo dayiiqan cidhiidhi ah muqaraniina xaalayihiin kuwa isku xidhxidhan oo luqunta iyo gacmaha la ysugu xidhay dacow waxay ugu yeedhanayaan hunaalika halkaasi hubuuraa hoog bay u yeedhanayaan oo hoognay oo ba'nay ayaa ku badanaysa yuqaalu lahum waxaa lagu odhanayaa laa tadcuu ha u yeedhanina alyawma maanta hubuuraa hoog waaxida oo keli ah wadcuu waxaad u yeedhataan hubuuran hoog hoogga oo kaiira fara badan hoog keliya maahee hoogag fara badan u yeedha maanta qul waxaad ku tidhaa nebi maxamedow adaalika makaa la soo sheegay oo cadaabkiiyo cuquubada ah ayaa khayrun khayr badan am jannatu lkhuldi mise waaritaanka jannadiisa allatii jannadaasoo wicida loo yaboohay almuttaquuna kuwa alla ka baqan loogu ballan qaaday kaanad waxay ahaatay hiya jannadaa mutaqiinta loogu ballan qaaday lahum iyaga waxay u ahaatay jazaan abaalmarin iyo wamasiiraa meelay u noqonayaan lahum waxaa ugu sugan fiiha jannada dhexdeeda maa yashaauun waxa ay doonaan khaalidiina xaal ay ku waarayaan jannada kaana wuxuu ahaaday huwa waxaa loo yaboohay calaa rabbika rabbigaa korkiisa wuxuu ku ahaaday wacdaa ballanqaad iyo yabooh yaboohaasoo mas-uulaa alle la weydiinayo jalaaludiin almaxalli wuxuu odhanayaa kaana calaa rabbika wacdan mas-uulaa ay kaana wacduhum maa dukir wuxuu ahaaday yabooha jannadaa lasoo sheegay loogu yaboohe loogu ballan qaaday wuxuu ahaaday calaa rabbika wacdan mas-uulaa rabbigaa korkiisa wuxuu ahaaday ballan la weydiinayo oo yas'aluhu man wucida bihi waxaa ilaahay ballanqaadkaa weydiinayaa mutaqiintii loogu ballanqaado waxay odhanayaan siduu rabbi inoogaga warramay rabbanaa wa aatinaa maa wacadtanaa calaa rusulik rabbigayowna sii waxaad rusushaada carabkooda noogu yaboohdeed noogu ballanqaaday aw tas'aluhu lahum lmalaa'ika amase malaa'igtaaba alle u weydiinayso waxay odhanayaan rabbanaa wa adkhilhum jannaati cadnin alatii wacadtahum rabbigayow mutaqiintan geli jannooyinkii lagu nagaanayeed hore ugu yaboohdeed ugu ballanqaaday marka ama iyagu ha weydiistaan ama malaa'igtu ha weydiistee waa ballanqaad alle la weydiinayo waxaanay culimmadu yidhaahdeen culimmadu waxay isku waafaqsan yihiin fii taxaquqi alwacdi laakina alkhilaafa fii takhallufi alwaciid yacni waxa weeyaan ballanqaadka iyo yaboohu wixii rabbi u ballanqaadiyo wixii lagu yabooho inuu xaqiiqoobayo waa hubaal laysku raacsan yahay laakiin khilaafku wuxuu ka taagan yahay waciidkiiyo goodigu ma xaqiiqoobayaa mise waa dib dhacayaa waa khilaaf oo waciidku waa dib dhici karaa laakiin wacdiga la ballan qaaday waa taxaquqaya oo uu rumoobayaa waciidkuna qad waqad qad yataxaqaq waqad laa yataxaqaq waa ilaahay waa mid dulqaad badan oo naxariis badanoo weliba waciidka cusaada weeyaanka dee qad waa qad la yidhi wuu xaqiiqoobi karaa waanu baaqan karaa oo cusaada ama ilaahay baa arxamu raaximiinkaba ama shafaacada dadka waxa weeyaan ergeynaya dee kaga dhaafaya oo waxa weeyaan waciidkii laguba qaadi maayo horuun bay jannada ka geli ama intay soo maraan oo laga gooyo waxay galeen bay jannada ku dambayn waa cusaadii muslimiintu laakiin gaalada iyaga waciidkoogu waa xaqiiqoobayaa oo waa qaطcan ka laga hadlaya waa cusaadii muslimiinta wywma yaxshuruhum wmaa yacbuduuna min duuni illaah wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi yowma maalinta yaxshuruhum ilaahay uu soo xaadirinayo oo bannaankiiyo maxsharkii qiyaamo la keenayo mushrikiintii ilaahay keyrkii caabuday iyo wamaa wixii yacbuduuna ay caabudayeen min duuni illaahi alla sokadii oo dadkii wanaagsanaa iyo ambiyadii iyo malaa'igtii iyagoon raalli ka ahayn la caabudayna maxsharkaa la keenayaa fayaquulu dabeed alla wuxuu ku odhanayaa aantum ma idinka adlaltum halleeye cibaadi addoommadayda haa ulaa'i kuwani ah am hum mise iyagaa dalluu hallaabay asabiila waddada ma iyagaa iskood uga lumay mise idinkaa lumiyey qaaluu waxay odhanayaan malaa'igtii iyo ambiyadii iyo dadkii wanaagsanaa ee lagu qaldamay iyagoon raalli ka ahayn arrinka waxay alla ku odhanayaan subxaanak ilaahayow nasahnidaadaad nasahan tahay inaanu kuu nisbayno waxaad ka nasahan tahay ama cid kale aan caabudno ilaahayow waad ka nasahanta oo nasahnidaade maa kaana maba aanin yambaqii miduu noo habboon yahay lanaa annaga an natakhida inaanu yeelano min duunika adiga sokadee min awliyaa kuwa aanu caabudno wax noo qalmoo noo suurtagalaba ma aha walaakiin ha yeeshee allaha yowma tactawm kuwan mushrikiintaa waad u raaxaysay iyaga iyo wa aaba'ahum aabbayaashoodba oo hadday caafimaad tahay iyo hadday cuud tahay iyo hadday caruur tahayba waad ugu galladaysatay xataa nasuu ilaa ay iloobeen addikra xasuustaadiiba ilaa ay iloobeen oo gaalnimo ay ku fogaadeen oo wakaanu ay ahaadeen qowmaa qolo buura halaagsamay macnaha waxay tilmaamayaan sabaansabidii iyo seeto dheerayntii iyo nicmadii lagu afrogay inay u sababtay uun gaalnimadii inay kusii fogaadaan oo ilaahay usoo noqon waayaan allah waxa u yihi faqad kadabuukum bimaa taquuluun faqad kadabuukum markaa waxaa lagu odhanayaa iyagii faqad kadabuukum alla ilahay dhab ahaan waa idin beeniyeen yacni waxaa la leeyahay caabidiintii wax caabudaysay ilaahay kayrkiiyey macbuudiintii aada gardarrada ku caabudeenee malaa'ig iyo ambiye iyo saalixiin faqad kadabuukum waa idinku beeniyeen bimaa taquuluuna waxa aada leedihiin waxaan aada leedihiinee iyagaanu caabudi jiray waa idinku beeniyeen oo raalli kamay ahayn famaa tastatiicuuna dee ma karaysaan idinku maanta sarfaa cadaab inaa iska celisaan iyo walaa nasraa inaa isku hiilisaan toona midna kari maysaan waman yadlim ruuxa dulmi fala ee shirki iyo gaalnimo gala waa dulmul akbarkiie minkum xaaluu idinka idinka mid yahay nudiqu waxaanu dhadhansiinanaa cadaaban cadaab cadaabkoo kabiira weyn alla waxau ihi wamaa arsalnaa qablaka min almursaliina tani waxay jawaab u tahay maa lihaada rasuuli yaakulu طacaama wayamshi fi laswaaqi ilaa aakhiriha hadalkay lahaayeen waa maxay rasuulkan suuqa maraya ee wax cunaya ee basharka lamidii muxuu yahay jawaabkiisi waa kan ilaahay waxau ihi wamaa arsalnaa maanaan dirin qablaka adiga hortaa nebi maxamed ow min almursaliin ay mursalan min almursaliin mid la diray oo kuwii la diray ka mid ah mabaanaan soo dirin hortaa ilaa haddaanu soo dirase innahu mursaliintaasi layaakuluuna waxay cunayeen aacaama cuntada oo wayamshuuna waxay soconayeen fil aswaaqi suuqyada dhexdooda yacni adiga hortaa rasuul maanaan soo dirin haddaanu soo dirase sidaadaa uunbay samaynayeen oo waxna waa cunayeen waana cabayeen waana shaqaysanayeen dee sidaa basharkiiyo bani aadamkuba u dhaqmayuunbay u dhaqmayeen marka macnaha adigu haddaad sidan samaysay ugub maaho ugumaad horreyne waa lagaaga horreeyey haddii lagugu aflagaadeeyo laydhaa maa lihaada rasuulina horeba waa loo yidhi maa yuqaalu laka ilaa maa qad qiila lirusuli min qablik allah waxau ihi wajacalnaa waxaanu ka yeelnay bacdakum barhkiin libacdin barhka kale fitnatan fitnaanu uga yeelnay waanu isku kiin imtixaanaye ma sabraysaan oo dulqaad ma tiidin macnaha dadku inay dee isku wada maran yihiin oo laysku imtixaamo oo dulqaad loo baahan yahay ayaa aayaddu tilmaamaysaa oo jalaaludiin almaxalli waxa uu ku jalaaleynka ku odhanayaa wajacalnaa bacdakum libacdin fitnatan ay baliyatan waxaanu barhkiinba barhka kale uga yeelnay balaayo lagu imtixaamay qof walba qof baa la sudhay ama uu ka laalaado dee waa caadada basharka iyo aadamiga waxa uu yihi jalaaleynku ubtuliya alghaniyu bilfaqiiri kii wax hayse waxaa lagu imtixaamay kaan waxba haysan waasaxiixu bilmariidi kii caafimaadka qabay kii cudurka qabaa lagu imtixaamay washariifu bilwadiici kii sarreeye maqaamka iyo magaca iyo nasabka iyo xagga reerka iyo dee meel sare ku sugnaa ka hooseeya ee la yasayo ee liita ayaa lagu imtixaamay wuxuu sheekhu yidhi yaquulu thaani fii kullin maali laa akunu kalawali fii kullin yacnii dadka aynu soo tilmaanay mid walba wuxuu odhanayaa oo ka labaadihi maxaan u noqon waaye kan horoo kale macnaha wuxuu u jeedaa faqiirkii wuxuu odhanayaa xoolaha kani hayste maxaan anigu waaye kii bukay wuxuu odhanayaa caafimaadka kan maxaan u waaye kii magaca iyo mansibka iyo sarraynta lagu tilmaamayo wuxuu odhanayaa ka hooseeya maxaan anu sida kan u sarrayn waaye macnaha ibtilihii waxa weeye dee sunnada ilaahay baa keensatay tafaawudka iyo kala sarreynta kol haddii aadamaha alla aan u simin oy kala sarreeyaan oo xikmadda alle ay keensatay kala sarrayntii ma aqbalayaana mid walba wuxuu odhanayaa kanoo kale maxaanu noqon waayey marka waa imtixaan ilaahay markaa waxa uhi atasbiruun war ma sabraysaan ma adkaysanaysaan waxaa la yidhi istifaamtu waa bimacna alamri o ay isbiruu calaa dalika macnuhu waxaa weeye u sabr oo u dulqaata waa la ysku kiin imtixaamee adkaysta marka haddii cid lagugu imtixaamo maxaa kan iiga laalaadiyuna odhane iska dulqaado ajar baa kuu socday abaal badan baad ka helaysa allah waxau ihi wajacalnaa waxaanu ka yeelay bacdakum barhkiin libacdin barhka kale fitnatan imtixaan iyo balaayaanu kaga yeelay lagu imtixaamay ee atasbiruuna ma sabraysaan macnaha sabra oo dulqaata weeyaan ay isbiruu calaa hada alibtilaa wa kaana rabbuka rabbigaa wuxuu aaday nebi moxamedow basiiraa kii arag badan ee wax walba u jeedee wax ka qarsooni aanu jirin wallahu subxaanah wa tacaala aclam